وبسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآيات كتابك إلهي سبحانه وتعالى كجرتا كوحي من يسرنا إنين أفردنو حلقة علم inaynu fadhino ayaan niyeysanana haddii ilaahaydmo oo ajarkeeda lehoo cibaadadeeda lehoo dikrigeeda leh afar qodoboo koobanoo aada u gaaban ayaan haddii ilaahaydmo wadaal tilmaami doonaa insha allah tacaala oo aan isleeyahay baaq ha noqoto ubadkaygii ayaa qaarkiin la da'tihiin goob waxbarasho oo carabtu waa taqaanaayo carabtu jaamacadaha waxay u bixiyaan waxay yidhahdaan waxa la yidhaahdo alxaram alxaram aljaamici baa la dhaha alxaram sida xaramkii maka iyo madiina ayay u soo amaahdeen goobaha aqoontu inay meel sharaf leh in ay tahayoo maankii iyo maskaxdii ayaa hadlaya muruqii iyo hungurigii ma hadlayo goobaha jaamacadaha iyo aqoomaha waxaa isla hadlaya maskax ayaa isla hadlaysa qalinkiibaa isla hadlaya buugaagtiibaa isla hadlaysa dareenkii iyo hankii iyo mustaqbalkii iyo isbedelkii iyo meelii haddii eebuu kuu roon yahay hogaanku meeluu hogaanku ka dhalanayey oo xaggiinan ah ayuu markaa waa meel sharaf leh oo meelahaan ugu jecelahay inaan wakhti badan wakhtiga noloshayda inaan ku bixiyo inay tahay buug iyo qalin iyo dood iyo gabay iyo tex iyo howlahaasoo idili oon leeyahay waa meelaha wax uun malaha ay waxna aad ku dari kartid waxna aad ka faa'iidaysan kartid qodobka koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda ummat alislaam ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga mid inaga mid yeelay ilaahay waa sharfay hadihi alumma waa ummad ilaahay subxaanahu wa tacaala sharaf gaar ah ilaahay hubiyey wuxuu yidhi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ina hadihi alumma shuhuudun cuduulun yowma alqiyaamah ummaddani buu yidhi yowma alqiyaama markhaati baa tihiin weliba markhaatiyaal caadiliin ah ayaa tihiin wa innahu maa min nabiyin ilaa ummataasimu ummati marka banka dhaarta yowmaalqiyaama layskugu yimaado fa idaa hum bisaahira banka marka layskugu yimaado ummad walba nebigoodu hor joogo nebi waliba ummaddii loo diray way isqabsanayaan ummad waliba nebigeeday inkiraysaa waxbana noomanameegin diinwainahu maa min nabiyin ilaa yukhaasimu ummatahu fi lmala'i alaclaa fayuqaalu lahu ilaa yukhaasimu ummatahu fi lmala'i alaclaa fayuqaalu lahu nebigii baa la odhanayaa yaa kuu marakacaya diray inaan kuu diray inaad baaqii iyo dhambaalkan kuugu dhiibay waarsiisay waatan ummadaadii ku diiday yaa kuu marakacaya markaasaa wuxuu odhanayaa xataa ina nuuxan nebiyullaahi nuux ood ogayd inta sannadood ee ummaddiisii uu la hadlayey yukhaasimu ummatahu fi lmala'i alacla nebiyullaahi nuux baa maalintaa hor jooga markaasay odhanayaan maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiir digana nooma imanin qof noo bishaareeyana ma hayno markaasuu nabiyullaahi nuux ku odhanayaa qowmkiisii makastu fiikum alfa sanatin ilaa hamsiina caaman adcuukum ila allaah miyaanan kun konton sanno la ilaahay idinku yeedhaynin oonan idinku celcelinaynin wa hum yunkiruun iyaguna madaxay luxayaan waxba noomaad sheegin bay odhanayaan fa yuqaalu linabiyi illaahi nuux buu ilagu odhanayaa intaa inaad diin waday yaa kuu marakacaya fayaquulu nabiyullaahi nuux wuxuu odhanayaa muxammadun wa ummatah sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed ha la ii weydiiyo buu odhanayaa ummaddiisana iyada ii marag ohoon maraggeeda qaatay hala ii weydiiyo odhanaya markaasuu ilaahay nebi maxamed keenaya sala allahu calayhi wasalam iyo ummaddiisii uu odhanayaa ka markhaati kaca miyuu nuux sagaal boqol iyo konton sanno ilaahay dadkan ugu yeedhayey markaasuu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam iyo ummaddiisii aynu ka mid noqonnay allah inaga dhiga kuwaase aynu ka marakacaynaanu leenahay nacam nabiyullaahi balaq martabadaas oo markhaati kac aynu min nebiyullaahi aadam ilaa nebiyullaahi ciisa calayhi salaam aynu dhaartayo ilaa nebiyullaahi ciisa calayhi salaam aynu dhaarta yowmalqiyaamo innagu ka marakacayno nebi walba siinayno oynu ilaahay hortiisa uga marakacaynoon odhanayno rabbow nebigaasi xilkii aad saartay waa ka soo baxay baaqii iyo dacwaddii aad u dhiibtay waa ka soo baxay annagaana ka marakaca halkaasuu ilaahay dhigay subxaanahu wa tacaala marka ummaddaasood maanta aad u nasbad sheegatid ood ka mid tahay waajibka kaa saarani muxuu yahay marka ma magacbaa ma abtirsiima ma meel ay muslimiin joogjoogeen baan ag joogjoogay miya mise waa juhd iyo jihaad mise waa hawl iyo hawlkarnimo waxaad gashatid soo maaha bal aayaddan qur-aanka ayla dhegayso ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ما ننتهى يوم القيامة وميل بنأة رسول الله باك الشيكي صلى الله عليه وسلم حاس كيسي وجعلا عاشاء وأكفر لذا مركز إلهي سبحانه وتعالى وحي إذن سو صار الدونة ما ننتهى إذن كو قاون وحي إذن سو صار الدونة maalinta ah idinkoo qaawan oon gudnayn oon dacas iyo kaba xidhnayn markaasay hooyadeen caasho intay xishootay maro isa saartay bay tidhi ma annagoo qaqaawan ha oo miyaan la isdadaawanayn bay tidhi markaa markaasuu rasuulullaahi sala allahu calayh caasho eegay buu ku yidhi yaa caaisha ina alamra akbaru min dalika yaa caaisha waajal inaad bidix iyo midig inaad eegtid maalintaasi alcuyuunu shaakhis ah il waliba horteeday eegaysa ah qof walba waxa uu sugayaa marka magaciisiiyo saddexan loo yeedho magaca hooyadaa laysugu yeedhayaa qof walba waxa uu ka baqayaa kitaabkiisaama midigtuu ku qaadan laa ilaaha ila allah mise bidixduu ku qaadan ah waa adiga oo soo shaqeeyey sanadkii o dhan imtixaankii warqadeena halkaa lagu soo dhejiyo somadin arag saad u tartantaan maaragtay dadka qaar baan naxo oon ku dhicin war ii soo eeg sida hablaha iisoo eeg cabsida sadmada iyaga oon qaadi karaynin lidaalika ilaahay wuxuu yidhi yowma maalintaa nabi maxamedow uga sheekay sala allahu calayhi wasalam yowma nadcuu kulla unaasin biimaamihim maalinta koox walba imaamkooda aan hor istaajin doono odhan doono ku daba safta faman uutiya kitaabahu biyamiinih qofka maalintaa gacantiisa midig aan kitaabkiisa ku siiyo fa ulaa'ika yaqra'uuna kitaabahum qof walba kitaabkiisiibuu akhrinayaa waa maalinta aad la carari doontidu qofku odhan doono qofka gacantiisa midig ku qaatay haa umuqra'uu kitaabiyah إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية انت لا عررتد ood banka oo dhan la dhex raadiya intaad la carartid ood banka oo dhan la dhex orodid ayaa dadkoo dhan u yeedhaysaa waar waan liibaanay waar waan liibaanay waar halkaasuu ilahay kaga sheekeynaya markaa maalintaas imaamkeebaad jeceshahay in lagula soo xashiriyo waan ku jecelahay buu nebiga ku yidhi sala allahu calayhi wasalam saxaabi ah rasuul allah waan ku jecelahay buu yidhi laakiin maalinta yowma alqiyaame buu yidhi marka la isxisaabiyo de adigu nebi baa tahay buu yidhi jannaatu alfirdows waalmaqaam almaxmuud baad degaysaa anna haddaaban janno soo galaba dee waan kaa hooseeyaa buu yidhi haa halkeen kula kulmaa buy halkeen kula kulmaa ha sow date ma sow sow manaana date ha nabi maxamed ballan buu sii qabsanaya sala allahu calayhi wasalam ayuu ka sii qabsanayaa adduunka waa nigan kula jooga eh yowma alqiyaama halkeen kugu arka markuu ninkii rasuulullaahi markuu inankii arkay qalbigiisa oo daacad ah kelmad buu ku yidhi wuxuu ku yidhi almar'u maca man axab ballantan iyo kalgacaylkani dhab hadduu kaa yahay ha waxaa lagula soo xashrin doonaa yowma nadcuu kulla unaasin biimaamih waxaa lagula soo xashrin doonaa buyidhi cidda aad jeclayd adduunka aad macigeeda macigooda ahaanaysaa saxaabigii baa cararay anas ibni maalik oo ilmo yaroo nebiga u khidmayn jiray sala allahu caleyh wasalam buu u sheegay nebigu wuxuu yidhi qofka waxaa lala xashrinaa yowma alqiyaamo qofka uu jeclaa anas oo cararaya baa nebi maxamed u yimid sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi rasuul allah masaasaa tidhi haa buu yidhi ka markhaati kac ogow buu yidhi wallaahi waan ku jecelahay buu yidhi hortaadi abuu bakrna waan jecelahay buu yidhi cumarna waan jecelahay buu yidhi idan adduunka markan aad joogtid ciddii aad ku xidhnaatid ayuunbaad macigooda dhaartay yowma alqiyaama aad macigooda imanaysaa qodobka saddexaad wuxuu rasuulullaahi inoo sheegay sala allahu calayhi wasalam ummaddani inta martabadoodee ay marayso saddexdii qarniya ugu horreeyey wuu ammaanay khayr lquruuni qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum fac iyo generation islaam waxa ugu qiimo badan buu yidhi intaan anigu barbaariyey waxaa ku xiga buu yidhi intaan barbaariyey intay barbaariyeen ataabici waxaa ku sii xiga buu yidhi kuwaasi kuway sii taabiciyeen saddexdaasaa mudnaan leh buu yidhi rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam oo waxyigiiyo qoyan ah waxyigii oo qoyan ayay soo gaadheen rasuulullahi waa geeriyooday sala allahu calayhi wasalam abuu bakar iyo cumar baa waddada madiine ku kulmay abuu bakar baa ku yidhi war cumarow islaa yaroo halkan degenaadoo nebi maxamed uu soo ziyaaran jiray sala allahu calayhi wasalam nebi isla weyn ma ahayn islaamaha iyo fuqarada iyo nebigu sala allahu calayh wasalam ku badnaa wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum ilaahay baa ku yidhi nebi maxamedow saboolka iyo masaakiinta agdeg baa nabiga lagu yihi sal allahu alayh wasalam walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati dunya dadkaa ballaadhay kibraya qooqay xoolaha haystaa doonaysa inaad agtooda ahaatid wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum wa saboolka ah ruba ashcafa akbara dii timrayni madfuucin cinda alabwaabi low aqsama cala allahi la abarah badanaa buu yidhi mid laba calal xidhan timihiisu aanay feedhnayn casuumadaha aydaan ugu yeedhno albaabada aad ka celisaa hadduu gacmaha kor u qaada kaasuu idhahda yaa rabbi yaa rabb ilaahay gacmihiisoo madhan ma soo celiyo binu maxmed sala allahu calayhi wasalam halkanuu ilaahay taalacdaayo qolofta ilaahay ma taalacdo qolofteeda ilaahay ma taalacdo halkanuu ilaahay taalacdo la fadhi baa lagu yidhi nebi maxamed saboolka iyo masaakiinta markaasuu abubakar yidhi cumarow islaamtii yareeduu nebigu soo ziyaaran jiray haynu u tagnay inake bayse soo raaceen xaajadii bay soo ag fadhiisteen mar allaale markay aragtay ayay ilmaysay oo maxaad maxaa ku hay bay ku yidhahdeen maxay ku tidhi weligay waxaan maqli jiray bay tidhi rasuulallaahi iyo abuubakar iyo cumaro ayaa israacay rasuul allahi iyo abubakar iyo cumar baa soo galay rasuul allahi iyo abubakar cumar baa wada dhoofay waan maqli jiray saddexdiinaasi maydin kala hadhi jirin bay tii maantana waydinkan keligiin ah bay tii markaasuu abubakar ku yidhi xaajiya maxaad uga warwaraysaa buu ku yidhi ilaahay agtiisa waxa uu nebi maxamed u dhigay miyaanad ogeyn inuu uga fadli badan yahay adduunka wixii loogu talagalay waan ogahay bay tii ilaahay inaanu hoojin doonin nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ee waxaan ka murugaysanahay waa islaam waxaan ka murugaysanahay bay tidhi waxyigii samada inooga soo dhaadhacayo inaga istaagay war mar dambe aan soo dhaadhacay intu markuu saddexdaa qarnay markuu nebigu ammaanay sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku daray wuxuu inoo sii sheegay saddex may shan marxaladood oo siyaasi ah oy ummadda nebi maxamed mari doonto ilaa yowma alqiyaama waxa uu yihi rasuulullahi xadiidka imaam axmed baa warinaya sanadkiisuna waa xasan wuxuu yidhi tabqaa fiikum nubuwatu maa shaaa allahu an tabqaa uma yarfacuha ida shaaa an yarfacaha uma takunu khilaafata cala minhaaji nubuwa uma yarfacuha allahu ida shaaa an yarfacaha uma takunu xukman caaddan uma yarfacuha allahu ida shaaa an yarfacaha uma takunu xukman jabriyan uma yarfacuha allahu ida shaaa an yarfacaha ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم شن مرحلة ضوضو سياسية أمد النبي محمد أي مرة سنة رسول الله بأي نوصي شيء صلى الله عليه وسلم عندنا مغان ومنه وحيري نبي نمذو وحي إذن لجوغي انتو إلهي قدري إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين نبي نمذو انتو إلهي إذن حدد إذن لجوك كذبنا إلهي بان رفيع دونا رسول الله محان نوقحيه waxa idinku xigi doono buu xukmi siyaasi oo khilaafa la yiraahdo oo habkii nabi maxamed idinku dhaqay idinku dhaqla laba iyo afartan sano jira kiina kaana ilaahay ba xilligiisa soo afjari doono buu oo maxaa maxaa idinku xigi waxa idinku xigi doono buu xukun boqortooyo ah oo la kala dhaxlo aabba iyo inan iyo inankii u noqdo kaana wuu idinka soo afjarmi buu yidhi oo maxaa loo afarayn حكما جبريا ها حكم عسكر عسكر ها عسكر قبصة ودنا عربت المسلمين تودن هذا في عربية جرانسان إن يرها كتر صدق حلقة إن ير إنتنا في عربية جرانسان وأن أجها يو عربي وين كجيل سنة وإن يرها كتر صدق وصور إيسا حكما جبريا تاس ها شاعر كي إسلامي جها وحيوري ناصريون أين ولا نصرهم يوم دأست على الجباه اليهود عفلقيون فالعراق جراح يتلوى من عنقهن الرشيد وبعمان هاشمي دعي لا يباريه في العقوق يزيد وفي دمشق حافظ الكفر صاحب الأمر فيها حيث مروأن غيبته اللحود وخطى الخائن الجبان إلى القدس تواقيع على ذل أمتي وشهود أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم أمتي كم صنما مجتيه لم يكن يحمل طهر السنم لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدوا للغنم حكم الدكتاتر أح أو أسكر أح أو قعنبر إذن كقفت إذن تلم برسول الله صلى الله عليه وسلم معاك الحقوق وكي شناط وحجر ثم تكون خلافة على منهاج النبوة waxaad ku khatiman doontaan buu yidhi ummadda nebi maxameday khilaafa sidii nebi maxamed idinku dhaqay idinku dhaqday bi rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam xadiid kaloo saxiixi muslim ku jira sharxayo saxiixa wuxuu yidhi laa taquumu saacatu xataa takuuna fii ummati ithnatay cashara khaliifa xadiidka axmed wuxuu yidhi khilaafadii nebigaa laydinku dhaqi kan saxiixi muslim ku jira wuxuu yidhi yowma alqiyaama dhici maayo ilaa ummadayda hee laba-iyo toban khaliifo iska dambeeya oo calaa manhaji rasuulilaahi idinku wada u dhaqo sal allahu calayhi wasalam rajaan ku noolnahay raja ku nool sooma taqaanaa rajaan ku noolnahay inaanu gaadhi allahu aclam inaanu gaadhi allahu aclam ubadkaygu inay gaadhi allahu aclam laakiin inay ummadda nebi maxamed inaanay dhimanin ummad nool inay tahay uu rasuulullaahi u sii sheegay bilowgoodana inay khilaafo ku bilaabayaan aakhirkoodana khilaafo inay ku dambaynaan rasuulullahi baa sii sheegay sala allahu calayhi wasalam marka waxaad ku jirtaa ummad sharaf leh ambiyadii ilaahay ku mara kacaysa imaam yowma alqiyaama ku hor kacaya oo nebigaas alla ka dhigi doona insha alla salam iyo ballanqaad uu rasuulullaahi uu kuu sheegay qaabka ay wax u dhici doonaan iyo sida ay u socon doonaan afar ama shan diintaa haddaba ma inagaa u baahan mise iyadaa inoo baahan diinta ma inagaa u baahan mise iyadaa inoo baahan qur'aanka ma isagaa inoo baahan mise inagaa u baahan ilaahay laa ilaaha ila allah ma inagaa u baahan mise isagaa inoo baahan yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa ila allah dadahow sabool baad ii tihiin buu yidhi gebigiinu anigu hani baan ahay in yasha yudhibkum wayaأtii bikhalqin jadiid wamaa dalika cala allahi bicasiiz sabool baad ii tihiin oo idinkaa ii baahm anu idinma baahni bu allah subxaanah low ana awalakum waaaakhirakum
وإنسكم وجنكم
يا عبادي بي الضوء محيقيو وحديث قدسي صحيح كين إذن كهرية كين إذن كدنبية جنجين إنسجين دمانتين بوين هذه لا إذن أروريه ood gebigiinuba aad noqotaan awliye allah ood noqotaan kiina idinku cibaado madan gebigiinuba haddaad noqotaan boqortooyadeeda waxba dhinac ku kordhin kari maysaan buu yidhi insi iyo jinnigiinna min aadan ilaa yowma ku kordhin kari maysaan buu yidhi insi iyo jinnigiinna min aadan ilaa yowma alqiyaama ina aadanoo dhan insi iyo jinni haddii la isku daro buu yidhi ood dhammaantiin wada kaafiriin iyo faajiriin noqotaanna boqortooyadeeda waxba ka dhimi maysaan buu yidhi allah subxaanahu wa tacala inamaa hiya acmaalukum uxsiihaa lakum cilaaqada inaga dhaxaysa buu yidhi waa camalka aad samaysaanun baan idiin qorayaa buu yidhi allah subxaanahu wa tacaala faman wajada khayran falyaxmad illaah maalintaadii hor timaado buuga caafimaad qaba kii iigu yimaadow ilaahay u mahad celiy waman wajada khayra dalika falaa yaluumanna ilaa nafsah qofkii buuggiisu madoobaadana ee wax xun ku qorow naftaada maaha cid kale ha eedsanin buu leeyay allah subxaanahu wa tacaala yaa yaxyaa khudi lkitaaba biquwa yaa ku sharfaya diintan markaynu diinta ilaahay ku dhaqanno siduu ilaahay u soo dhaadhiciyey aynu qur'aanka u gurmanno aynu sunnada u gurmanno aynu diintii khilaafo ahaan aynu u oogno ma inagaa sharaf qaadanayna mise diintaa sharaf qaadmaysa waxaan aad ula yaabaa markaan carro gaala joogay hebel baa soo muslimay raggan caankaa mataqaanaa a mid kubad ciyaara uu soo muslimay way farxayaan ha mid heese uu soo muslimay mid dabada meelaha luxluxi jiray uu soo muslimay waa maxaa dhacay waa farxaya waase odhan jiray waraadhe sharafta islaamka ka maqneedee hebel baa soo muslimay usoo ziyaaday waa maxay ayaa sharfoobay ma isagaa sharfoobay kari mise diintaa sharafowday من ازداد شرفا ما ليش لأن حدناشها أي نكو حرنا هاي مودلز مودلز أي نكو حرنا هاي مودلز كأي نقل وينانا يا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وقعقع وأبا هريرة وسلمان وعائشة وسمية وخديجة ها مقاسين مودينا أنا سو مسلم هاي بريبي نفط إلهي نوكي مايكل جاكسون ما سو مسلم ما يمو سو مسلم ما يو ورا الله مسا لماذا ما هو حرنا هاي lianna gunta hoose qofku markuu amti ka yahay ee uu ka maran yahay sawiradan caanka ah ayuu ka raadinayaa maxay wax magac u yeela ayuu ka raadinayaa laakiin kama raadinayo sujuudii dhulka ahayd sajada laka wajhi ilaahu wejigii baan dhulka kuu dhigay yaa rasuula allahi ilaahay ma naga fog yahay haanu u qaylina eh mise waa noo dhow yahay codka haanu hoos u dhigna eh ilaahay seenu ula dhaqana kama raadinayo qofkii sharaftii diintii wuxuu ka raadinayaa ashkhaas ashkhaas kale idan diinta ku dhaqankeeda fahamkeeda noolaynteeda innagaa ku nool ee iyadu inaguma iyadu inaguma noola carab oo quraysh ah oo rasuulullaahi uu ka dhashay sala allahu calayhi wasalam oo meel ku ciyaarayuu u tegey oo markuu diinta faafinayey waa ilmaadeeradii rasuulullaahi baan ahay buu ku yidhi ilaahayna waa mid sanamyada caabudaysaana waxba kama jiraan diintan qaata kelmad buu ugu daray markaa taan u socdaa wataa warhoy diintan qaata haddaad qaadataan ood ku dhaqantaan buu yidhi tadiinu lakum alcarabu waalcajamu carab iyo cajamba idinkaa horkici doono buu rasuulullahi ku yidhi sala allahu calayhi wasalam abuu hurayra soo aad uma taqaanaan in yaroo kaftanaan gelinayaa ha nin soomaaliya kutubta aad u dhagaysan jiray kutubta masaajida aad u dhagaysan jiray ayaa aad u maqli jiray can abi hurayrata can abi hurayrata can abi hurayra magaalo kale u tegay ninkii kitaab buu fadhiistay wadaadkii kitaabka wadaybaa abu hurayraba soo hadal qaadi waayey markaasuu ninkii intuu ka kacay masaajidkii buu yidhi wallahi buu yidhi meel aan abu hurayra lagu hadal haynini inaanu kitaabkaan ogaa inaanu ahayn buu yidhi abu hurayra nabi maxamed baa ugu duceeyey sala allahu calayhi wasalam qof kastoo magaciisa maqlaa inuu jeclaado sabool buu ahaa miskiinu ahli sufa ayuu ahaa wuxuu ahaa dadkii aan lahayn saddex sanuuba nebiga la noolaa sala allahu calayhi wasalam sanadkii toddobaad buu soo muslimay sanadkii tobanaadna rasuulullahi baa tiisii timid min alfuqaraadi masaakiinta ayuu ahaayee marka rasuulna caanaha loo keeno iyo wax loo keeno intuu rasuulku kabadu ohan jiray ahli sufa hala siiyo markaad iminka aad tagtaan insha allah intiina ilaahay u qoro masjidka rasuulullahi sala allahu calayhi wasalam meeshuu nabi maxamed ku aasan yahay iyo meeshuu nebigu ka akhriyi jiray mimbarkiisa ayaa agtiisa waxaa ku taalla meel yaroo kacsanoo la yidhaahdo ahlu sufa waa meeshay fadhiisan jireen ahlu saba waa kuwii ilaahay nebi maxamed ku amray kuwaa ag fadhi halkaasuu ahlu saba waa kuwii ilaahay nebi maxamed ku amray kuwaa ag fadhi halkaasuu khayr ku yaalaayeen masaakiinta ag fadhi alla dara abu hurayra rasuulullah batiisii timid faqiir sabool buu ahaa abu hurayra islaan yar baa ku shaqaysan jirtay ganacsi bay ciraaq ugu diri jirtay islaantaa geeleedu raaci jiray abu hurayra marka marka waxay siin jirtay maalintii wuxuu cuno ayay mushaahar ahaan u siin jirtay ilaahay wuxuu qadeeray markii islaamkii faafay ee cumar bn alkhadaab islaamkii meel kasta kala dhacay ha ayuu abu hurayra islaamkii faafay ee cumar bn alkhadaab islaamkii meel kasta kala dhacay ha ayuu abu hurayra imaam buu ka dhigay cumar imaam gabadhii uu u shaqayn jiray ilaahay wuxuu qadeeray abu hurayra inuu guursadaba gabadha lafteedii ilahay markuu labadaas kuu kaa darayso oryd ma ya labadu ilaahay iskugu kaa daro diin iyo noocan ilahay isku ka raaciyo wax la heli kara maaha markaasaa khudbadda jimcaha markuu akrinayo wuxuu ohan jiray abu hurayra meeshaan u socda waa taas alxamdu lilaahi aladii jacala diina qiyaama wajacala abaa hurayrata imaama ayuu ku furfuran jiray war wataa diintii istaagtay buu yidhi meel kasta martay abu hurayrihii miskiinka ahaayey ku shaqaysan jirtayna waa ka ilaahay maanta imaam ka dhigay iyadiina hoos keenay ayuu ohan jiray hada rabullahi subxaana marka waxaan waxaan sharafta kuu yeelaya qiimaha kuu yeelaya waa diin allahi tabaaraka tabaaraka wa tacaala waxaan uga baxayaa afar cudur oon isleeyahay zamankan maanta aynu joogno iyo bulshadeenna iyo caalamkeenna islaamiga afar cudur bahaya yaa yaxya khudi ilkitaaba biquwa kow waxaa inahaya awal awal cudur sar anigu u arko waa jahlun bidiin diinteenna ma naqaan diinteenna waan jecelnahay waxaan garanayaa anigu dhallinyaro helsinki nala joogtaan garanayaa dhallinyaro inama ah oo intay habeenkii dhiskaha galaan ay soo tuntaan ha haddee kada ayaa haddii diinta islaamka dhiskaha dhexdiisa wax laga sheego dagaalami jiray anigu waxaan indhahaygaan saaray yar dhallinyaradeenna hoo dhulkaa jooga oo beerta ku jira beertaan inaanahay ha oo meelahaa maraya ayaa isagoo oo meel bahalkii nin la cabayo oo saa samaysan oo samadaha maraya ayuu ninkii ku yidhi waar islaamka iga sheekee kaasi waa inuu aroorta oo soo kaxeeyo isagoo dawaqsan buu aroortii masaajidka ninkii keenay waxba u sheegi karin maaya u sheega buu yidhi diinta ama wax u sheegi kari maayo eh war diinta u sheega ee kalgacaylku u hayo eeg hadda waa jecel yahay diintii ilaahay laakiin aqoonteedii ma hayo awal mushkila awal mushkila aan leeyahay maanta wayna hortaagan tahay ama ragga jaamacada dhigta ama kuwa dibadaha daadsan waa aljahlu bidiin diintii ma naqaan qofku markaanu wax garanayna wuu ka baqaa soo maha markaanad wax garanayn waad ka baqdaa waxaa la yidhi jahluka bishay cadow baad u tahay marka waata keenta markaa shareecadda islaamka ma ku dhaqanaa may waynu ka baqaynaa maba naqaan waxaynu ka naqaanaa waxaynu ka maqalnaa kurkana waa la iska jarayaa ah gacmahana waa la iska jarayaa ah mid gaaloo muslimo mid nin weynoo gaalaa soo muslimay markaasaa lagu yidhi diin mid gaaloo muslimo mid nin weynoo gaalaa soo muslimay markaasaa lagu yidhi diinta islaamka haddaad soo geshid ood ka baxdid kurkaa lagaa jarayaa ee iska hubso yar istaage markuu soo galayna waxaynu soo gashay haa waa in lagu gudo lagu xalaaleeya baa la yidhi haddaba markaas war idinka marka laydin soo gelayna ma hoostaad jaraysaan marka la baxana ma kurkaad jaraysaan buu yidhi miyaydaan wuxuu yidhi buuxiin ma dhan unba miyaydaan midaan lahayn buu yidhi eeg waa maxaa keenay waa jahlun bidiin waa jahlun bidiin marka dhibaatada ugu weynaan aaminsan is leenahay diinteenii jahli baa inaga haya marka diinteenii inaan ogaano caqiidad inaad ogaataan shareecatan inaad ogaataan akhlaaqan inaad ogaataan taariikhana inaad ogaataan ood barataan sida wax hawlaha kaleed ku shaqo tagaysaanba aad hee aad maxaytole u barataan qodobkaasi waa qodob qodobka labaada isleeyahay waa mushkiladda weyn ee dhulkeenna haysata ee la rabo inaynu jawaab dheer inaan ka bixinno waa saboolnimada alfaqr carabta waxay ku maahmaahaan idaa dahaba alfaqru ilaa qaryatin qaala alkufru khudnii macaka sabool hadduu saboolnimo hadday tidhaahdo tuulaan u socdaa gaalnimaduna waxay tidhahdaa waxaan ku sii raaco maxaa looga jeedaa gaalnimada waa akhlaaq xumada alfaqr waa labadu rasuulullahi sala allahu calay wasalam uu ka ilaahay ka magan geli jiray allaahumma inii acuudu bika min alkufri waalfaqri haa ummad waxaynu joognaa qaran waxaynu joognaa gebigiisaba miisaaniyadda la ansixiyey maanta ay tahay boqol milyan soo ma toddobiyo tobanka ku daryeedna boqol iyo toddobiyo toban milyanna ayaa waxaa la doonayaa halkee ilaa halkee cirifka cirif in horumar lagu sameeyo oo jaamacada lagu taago oo masaanic lagu sameeyo oo waddooyin lagu oogo oo mushaharo lagu sameeyo oo ciidan lagu diyaariyo oo bad lagu faqdo oo beero lagu sameeyo oo aqoon-yahano lagu sameeyo oo kutub lagu daabaco idan mushkilatuna alxaqiiqiya ooy tahay aqoonta aynu baranayna jaamacaduhu in ay xalliso waa mushkilat lfaqr waatii kun iyo sagaal boqol iyo ma la xallin karaa haa waa la xallin karaa waxaan adduunka la xallin karayn ma jiro wakhti ma hayo laakiin waxaan idin siinayaa inaad googlaha ka baadhaan tilmaamooyin guud baan idin siinaya saddex tajrubadoodba akhriya waxaad akhridaan tajrubada brazil waa la qoray brazil kii sabool bay ahayd wadan saboolay ahayd malik faysal malik faysalkii sacuudiga markii uu dhacay dagaalkii saddexiyotoddobaatankii masaarida iyo yahuuddu waa kii batroolku cirka isku isku shareeray lacag fara badan bay heleen khaliijku beriga lacagtiioo maraykanka taallo buuxda ha ayaa sacuudiyaankii ay la tashadeenoo yidhaahdeen war lacagtan halkeenu investment ku samaynaa oonu gelinaa ha markaasaa la yidhi waxaad gelisaan latin america venezuela iyo iyo brazil iyo laba boqol oo bilyan oo dollar yaa ilaa kii la geliyey tajrubada brazil aan akhrino siday uga baxeen hogaan fiican bay heleen madaxweynihii ugu dambeeyey iminka ilantan ka horeeyey baalashuu ahaa baalash leh maalintii la doortay baalashkiisii iyo bahashiisii isagoo watau barlamaanka la yimid from scratch baan ka soo bilaabay buu yidhi baalash laan ahaa buu yidhi madaxweyne ayuu muxotoolo noqday inaan akhrino markaa tajaarubta inaynu akhrino sidee looga baxay waa tajrubo tajrubada labaad waa in la akhriyo turkiga turkiga labiyo toban sano ka hor waxaan aan ka hadlayo ma aha khayaal kama hadlayo labiyo toban sano ka hor maalintay qabsadeen qolooyinkan alcadaala wa tanmiya tayib erdogan oo ardaygiisii najmudiin arbakan uu ahaa ayib ayib erdogan ninka maanta prime ministerkii muxuu ahaa ishkaal muxuu ka shaqayn jiray ya ardayroo jaamacad ka baxay buu ahaa aabihii wuxuu ahaa bitseria bitsu aabihilaha sabtaqaan laxooxa loo xasho maqayimka markuu ku salaamayo erdogan xoog buu gacantiisu way xoog badanta wuxuu ka odhanayaa ceesh badan baa soo xashay ayuu ka odhanayaa in badan baa kusoo shaqeeyay gacantan halkaasuu qabtay nidaam bay keeneen maamul bay keeneen dhallinyaro idin lamid ay ahaayeen meeshii ay ka bilaabeen xisb alcadaala ay ka bilaabeen turkiya istanbul gurigay ka bilaabeen marka aan galay axsaabteenna maanta waddankeena ga yihiin guryaha ay degan yihiin baa kun jeer ka quruxsan ka waaweyn meelahay ka bilaabeen laakiin halkana halkana maxay ka ahaayeen honest commitment iyo root diin ayay kudul dhiseen diin ayay kudul dhiseen laakiin maxay la yimaadeen waxay ka jawaabeen waxa limaada laba-iyo toban sanno ay shacbiga turkigu erdogan iyo kooxdiisa maxaa loo aaminay lianna jawaabihii waddanka yaalay bay ka jawaabeen oo ah in ay yidhaahdeen xal ayaanu u haynaa arrinta dhaqaala halkeenu kaga dhaqaajinaynaa waxaanu kaga dhaqaajinaynaa aayaadkii qur-aanka iyo axaadiistii ummaddaanu ku istaadhaynaa laakiin waxaanu keenanaa ma aha maxay toolay walow ana ahla alqura aamanuu wataqow lafataxnaa calayhim barakaati min asamaai waalard haddaan maalmalba khudbadda jimcaha ka akhriyo oonay bad ummadda attitudekooga haddaana isbedelin ma dhaqaala isbedelaya isma bedelayo imise jeer baad ku tukataan walow ana ahla alqura aamanuu wataqow lafataxnaa sow talaawiixdu kuma tukataan de miyaa isbedel ma wax isbedeli ma aragteen mise waynu sii gaajoonnaa una indhuhu mayna sii xanuunaa marka waxaa la rabaa aayaddii waa la akhrinaya ay nacam laakiin waxaa la brofeseero aqoon-yahano dhallinyaro hablo inamo axsaab ay waxaan dhab ay ka taho commitment qaadaan oo marka ka jawaabo baahida lidaalika anigu khatarta koowaaden arko markaan ka imaado jahliga wadanka yaala ee dadku diintooda ay ka qabaan aqoontii jahliga naga haysta tallaabada qodobka labaade ay tahay dhallinyaro yaa yaxya khudil kitaaba biquwati inay tahay inaan jawaab cad inaan ka helno sidaynu u xallinaa arrinteena dhaqaale laba mid markaas sidaynu ilaahayna uga barinaa inuu tubka toosan ina saaro isla xilligaana sidee baynu u dadaalnaa khayraadka wadankeenna inaan inaan inaan la soo baxno qodobkaas aad iyo aad qodob saddexaad baa jiro dhallinyarada badankooda culayska ay saaraan oo ah la dagaalanka reer galbeedku uu la dagaalamayo fikradda islaamka ah layskama indhatiri karo waa xaqiiqo jirta waa xaqiiqo jirta oo kitaabullaahi bu ilaahay subxaanahu watacaala ku dhawaaqay inaanu xaqa iyo baatilku meel inaanay maxuutuli ku wada jirayn waa kitaabka ilahay baa subxaanahu watacaala ku dhawaaqay laakiin waxaan idinka dalbanayaa oon nasiixa ayga tahay juhdiga faraha badan inaan lagu bixin cadowgu waxa uu qabo juhdi badan aan ku bixin ninbaa dhagayso xilligii cumar bin khataab buu nin ku yidhi cumarow roomaanku berigaa roomankaa la is haystay roomanku baa la yidhi cumaru aad bay kuu necab yihiin way ku caayaan baa lagu yidhi intuu qoslay buu yidhi waa rooman waxaan intaa ahayn kamaan filayna kuwaa ii daayo muslimiintu maxay iga qabaan buu yidhi muslimiintu maxay iga leeyihiin oo juhdigaa reer galbeedku ay ku qabaan inay dib u dhigaan fikradda islaamka fikradda islaamka ee dhaqaalaha leh ee siyaasadda leh ee bulshada leh ee aqoonta leh ee diinta leh ee tarbiyada leh ee xijaabka leh alqawaariir ha leh dib u dhigiddaa maxay tole dib loo dhigaya way jirtaa waan ogahay waa xaqiiqo jirto oon layska indhatiri karaynin laakiin juhdiga labadaa waxaa ka horeeya labada horaa ka horeeya mujtamac inaynu aqoon u yeelno aqoon diineed iyo aqoon adduuno aynu u yeelno iyo mujtamac inaynu ka saarno maxay faqriga iyo saboolnimada aynu maxay tole aynu aynu aynu aynu ka saarno qodobka lixaad maanta muslimiintu waa daciif wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas iswidhan baan joogi jiray stockholm waxaa ku yaala museum museum weyn baa stockholm ku yaala shaarlamaan boqor la ohan jiray oo jarmalkana ka tilin jiray ubadkii uu dhalay inan iyo inan uu dhalay oo uu u soo diray jaamacadihii qurtuba iyo ishbiiliya iyo garanada sbain oo iyagoo cimaamadahaynu maanta madaxa ku duubanno inankiina madaxa u duubaya sida wadaadadeenna inantiina cabaayad loo soo xidhay imika cabaayad inaynu ku qalinjebino markaynu qalinjebino marka laga tago intayna madaxa laga saarto waxaa kale aynu ku dhacnaa oo bahalkii jaamacadihii muslimiinta laga xidhan jiray sawirkaasaa ku yaala oo hoosta ay kaga qoran tahay boqorkii shalmaan oo boqorkii muslimiinta ee sbain u diraya oo leh waad ku mahadsan tahay jahliga aad ubadkayga ka saarteen eed aqoonta aad aada soo barteen shalay saasaynu ahayn innaga ayaa ka gaabinay innaga ayaa ka gaabinay maanta aqoontii maxay noqotay cas aqoontii xaggii reer galbeedkii maanta jirtaa article internetka aan ku qoray baa jira adaad akhridaan waqti aan u haynin reer galbeedka iyo islaamka sooyaal taariikheed oon kaga sheekaynayo marna inay iyagu siteen marna inaynu inagu inaan sidanay oo lowlan intaas inuu ahaa aan ka soo bilaabay aliflaamiim gulibat aruum fii adna alardi wahum min bacdi halabihim sayaqlibuun haa oon tabuuk iyo mu'ta ka soo sheekeeyey adduunku waa lowlan maalinba marka aad la timaadid aad i dhegayso marka aad la timaadid asbaaba nasri qodobyada horumarka marka aad la timaadid midnimo aqoon uur nadiif ah qalbi aan isnac aanu maxutul aanu ka jirin quwatulardi dhaqaale marka aad la timaadid waad dhaqaaqaysaa marka aad jahli iyo tafaraaruq iyo xiqdi iyo xasad iyo jaahilnimo iyo khuraafaad iyo foox iyo xalay baan cirka duulayay samadahan ku tukadaa markay diintu waxaa noqoto waa la baaba'aya lidaalika marka iyagu ay qaateen canaasir lquwa marka ay maxaytole ay qaateen yaa yaxya khudi lkitaaba biquwa marka ay qaateen waa hadalkii uu lahaa marka imaam xasan ilbanna raxmat ullaahi calayh imaam xasan ilbanna waa mu'asiskii jamacat likhwaan muslimiin ka asaasay jamaacooyinka ugu waaweyne maanta caalamka islaamiga ka jira masar gacanta maanta ku dhigay turkiya maanta gacanta ku haya xisbiga indonesiya maanta ka taliya ah xisbiga morocco ka taliya ah xisbiga tuunus ka taliyo ah ka la filayo suuriya hada aljamaaca maalintuu aasaasa imaam albanna yaa yaxya khud ilkitaaba biquwa markuu ardaydiisii uu u sharxayey muxuu yidhi waxaan ka hadlaynaa waa dhowr iyo siddeetan sanno ka hor kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo labaatankiibu imaam albanna jamacat alikhwaan muslimiin aasaasay uu ugu talagalay inuu maxay ku aasaaso bidiin illaahi in diintii ilaahay dib loo soo noqdo laakiin waxay ahayd ummad god dheer ku dhacday bay ahayd marka habeen iyo dharaar lama soo qaadi karaynin waxay ahayd in dhiig badan loo daadiyo kutub badan la qoro aqoon badan la qoro ummadda la baraarujiyo generation cusub ay dhashaan ay ismaydhato ay ismaydhato ay ismaydhato oy maanta masar ogolaato boqolkiiba afar iyo lixdan constitutionka lagu xukumaya inuu noqdo islamic constitution inuu noqdo halkee laga soo bilaabay waa laba boqoloo sano ka hor laba boqoloo sano ka hor baa constitutionkii ugu horreeyey masar ay yeelato maxamed cali baasha ayaa qoray ha wuxuu ahaa liberaala kooxdii faransiiska maxaytor ka soo noqotay buu ahaa laba boqoloo sanay noqotay uten soo mataqaana utenka in uten la sameeyo dib maxaytor loo halkay ka timid markaa aqoon bay ku timid midnimo ayay ku timid ta maanta markaa hortaalla islaamiyiinta xukunka qabtay ma aha maxaytor lay shalayna mid sekulaaraan ka qaaday maantana mid cimaamadaan ma aha arrinka hor yaalla waa hal arrin uun ummaddan faqriga ay ku jirto ma ka saari kartaa ummaddan bangiyadooda iyo dhaqaalahooda ma u curin kartaan dhallinyaradan faraha badanee badaha isku daadinaysa ma loo heli karaa inay waddankoodii hada huwa aljawaab ma aha constitutionka loo codeeyey ma aha aquulu lahum ikhwaan islaamiyiinta waan u sheegay waan ku odhanaya ma aha cod baanu helnay ma aha waxa weeyaan imtixaanka lagu kala baxaya waxa weeyi waxqabad ummaddan wixii aad ugu ballan qaaday aad tihi magaca ilaahay iyo diinta ilaahay baan wax ku xalinaya haddaad ku xallin weydid ood adiguna aad la mid noqotid beritoona uun gaarigii u saarnaana inaad kortid gurigii u deganaana aad degtid aad la mid noqotid uun allaala wax macnalo kugu soo ziyaadin maxaytooda ma jiro adigana ummaddu beri way ku tufi sidaa kuwii horeba maxaytooda loo tufay marka inaan arrinkaana inaan maxaytooda inaan qaadanno oo xilkaa in maxaytooda in laysku diyaariyo waxaan kaga baxayaa sideed islaamkaa hal su'aala atamanaa inaad nin habla iyo inamo adeer inaad isweydiisaan qof kastoo idinka midihi hal su'aaloo basiid ah warbaqa ilaahay islaamkani siiyey aabba iyo hooye muslim iga dhigay malcaamad baa la igeliyey salaadahaygu waa ii dhowra yihiin diinta islaamka maxaan u qabtay bal qof kastoo idinka midoo caawa halkan maalkaa fadhidaan maaha keligaa isweydiiyo maxaad islaamka u qabatay maadaa facalta waad tukataa adaa iskaa u tukatade adigaa janno doonaya waad soontaa adigaa janno doonaya diintii islaamkaydee hab collective ah in wax loogu qabto ahayd maxaad ku darsatay maxaad ku darsatay maxaad ku leedahay markaad ilaahay yowma alqiyaama berri aada hor istaagtid maxaad odhan doontaa ilaahay waanu muslimaad iga dhintay aniguna contributionkaygu waa kan iyo kan iyo kan iyo kan waxaanaan geystay buug baan qoray aqoon baan sameeyey eeg qofku inuu wax ku darsado lidaalika hada su-aal aad isweydiisaan waxay isticmaashaa waxay maraysaa saddex tallaabay maraysaa kow aslix nafsaka naftaada horta adigu hagaaji faaqidu shay laa yuctiih horta adigu commitment la kaalay adigu diintaada baro adigu aqoon lahow adigu akhlaaq iyo tarbiye iyo tusaale model ah horta adigu noqo kow waa tallaabada koowaad laba udcu kayraka saaxiibkaa cidka kuugu dhow ku bilow saaxiibada adiguna ku bilow ha ha annaga markaan yaryaraynayn qaahiraan ardayda ahayn oon iska sii yarayn idinkaa nin imika caanoo telefishinada maxay tala wax ka akhrin anagu masaajid ku tukana noolay midoo la yidhi warbal hawl baa jirtee kaalay ha sidun baan weli ku xihaysannahay lidaalika aslix nafsak horta adigu is hagaaji kadibna lahow inaad ta'hiir inaad leedahay raad inaad maxaytoo leedahay nin caanoo carab ah atamanaa inaad aada wax u akhridaan atamanaa ayaa wuxuu yidhi haddii aanad adduunka wax raad ku lahaanin jiritaankaad adigu aad jirta ayaa dheeraad ah adigu inaad jirtid ayaa maxaytoo le dheeraad ah adduunkii raad waa inaad ku leedahay saddex marka anigu ishagaajiya naftaydii aan ka soo baxay saaxiibkay iyo xaaskayga iyo islaantayda iyo walaalkay iyo inankayga iyo dariskayga iyo intii masaajidka ila joogtayna aan ugu baaqay maxay diintii aan muxutul aan ugu baaqay ama wanaagga aan aaminsana aan muxutul aan aan aan gaarsiiyo aan u sheegay maxaa soo haraya ma inaad hab individual u shaqaysid oo kaliga aad noqotid mise inaad raadsatid koox aad wax isla qabsataan oo isku hiilisaan oo isku isku madhab isku madhab aad noqotaan oo isku aad noqotaan oo u raadsatid labada keeba ku qurux badan adiga adeena go'aankeeda muxutul ayaa ayaa ayaa qaadan doona adeer waxaan kaga baxayaa الحمد لله رب العالمين دينتي إسلام كي مسلمين تي ما أنت هير عصب أي ليه طلاب عصب أي قادين لن عصب أنا الصعدان إن دين تودين أي النقدان ومدودين أي مذيان ومدودين أي أقون علم أي محتر أي كهجان أنك حتى نعير سومالي الله وهل كان ما أنت إلهي سبحانه وتعالى مدجيه اسبدل كأدون كأغريب كمنهم مرتنا كمنهم waxaan rajaynaa anaguna inaanu ka mid noqono haddii ilaahaydmo oo ummadayda anaguna aan muxuntula u jawaabno in yaroo xan ahoonu meelaha meel garanaysaan soon idiin sheegaa ya idiin sheegi maayo intaad garanaysaana iska daaya aan idiin sheego juxa ma taqaana nin juxa leedha ma taqaanaan juxa soo nin ciraaqiya juxa ma taqaana nin juxa leedha ma taqaanaan juxa soo nin ciraaqiya ma ahayn nin hadal midhanoo xikmad luhaa juxa maalin baa lagu yii ninka naftu inoo keenee khudbadda jimcaha haynu maanta u dhiibno haynoo akhriyo khudbadda jimcaha juxaa khudbaddii jimcaha la saaray imaamka markaasuu ina alxamda lilaahi markuu dhammeeyey waryaan aheen xaaraanta ma taqaanaan markaasay yidhaahdeen haa markaasuu yidhi iska daaya dee aqimi salaa soo daadi waa weliyey waa weliyey isagu markaasay